بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم waxa uu caadirkeenu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo lixdan iyo toddobaad oo suurat alacraaf oo kusoo dhex jirnay ka mid a qisadii reer bin israa'iil baan kusoo dhex jirnay intayna aan gudagelin dirsigeena caawa dirsigii xalayso aayadii ugu dhammaysay falamaa casaw camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiyiin qiradantada waxaa carabku naga dhacay oo nidhi dofaaro laakiin waa daanyeero daanyeero wey ee dofaarro maa marka sidaas ha loo ogaado yani sabqu lisaana waid taadana rabbuka layabcasanna calayhim markii reer bani israa'iil la kari waayey oo laga kari waaye wuxuu ilaahay ka reebay subxaana watacaala inay cahdi iyo ballan laysku ogyahay ay iltizaamaanna laga waayey ayaana subxaana watacaala marka uu imtixaanay ee qaabku adduunku badi waid waqti cisnabiyo ta'adana uu ogeysiiyey rabbuka rabbiga ayaa ogeysiiyey layabcasanna inuu soo saari calayhim dushooda inuu ku soo saari ayuu ogeysiiyey ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama laga gaadhay man yasuumhum cid dhexansiisa kuwa alcadaabi cadaabkiisa xun ee badan kuu dhexansiiya ina rabbaka rabbiga la sariicun ciqaabi maxaa yeelay rabbiga ciqaabkiisu miday degdeg badan tahay wainahu isaguna laafuurun midki dhaafun raximun naxariis macnaheedu waxau markii la kari waayey iyo alla subxaana watacaala wuxuu ogeysiiyey inuu mar walba uu ku soo saari doono addoommadiisa qaar ka mida oo dhadhansiiya ciqaab adag adduunka ku cadaab mar walba oy madaxa qaadaan in lagu salidayo addoomo ilaahay addoommadiisa ka mid ilaa qiyaami saacana sidaa uu madaxa lagaga looga taagnaanayo dusha laga saarnaanayo taasuu ilaahi subxaana watacaala ogeysiiyey oo uu macnaha wax way u sheegay fi suurati isra ayaanu u tegi doonaa yani iyadoo intan ka faahfaahsan rabbi subxaana watacaala inuu ummad ku soo saaray ummadaasi ay jejebisay ay burburisay kadibna alla subxaana watacaala uu ku yidhi mar walbood ku noqotaa waan ku noqonayna mar walba wain cudtum cidna mar walba ku laabataan dembigana annaguna addoommo kaleeto oo addoommadanada kamid oo idin burburiyaan idinku soo saareen marka ilaahi subxaana wa tacaala xukumkaasuu ku xugmiyey nimankii reer bani israiil ohan ogeysiisma rabbi wuu ogeysiiyey oo wuxuu u sheegay yani hadal weliba dhaari ku jirto inuu ku soo saarayo dushooda cid ciqaab adag dhedhansiisa ilaa qiyaami saacana sidaa ay ahaanaya waficlu sidaasaa ku dhaca ilaahi subxaana watacaala yani yani bulshooyinkii isaga dambeeyey adduunka unbay kolba bulsha yani gumaysanaysa gacan hoosteed iyo dad hoostood inay ku jiraan mooyaane si madax banaan iyo dawlad madax banaanba uma dhalanin mar waxaa haysta nimankii yoonaaniyinta ahaa marna nimankii macnaha waxay kashdaaniyiin iyo kaldaaniyiin bulshooyin la odhan jiraa soo marayo ay hoostooda ku jiraan marna waxaa yani ay ku wareegeen nimankii nasaarada ahaa ee kiristanka ahaa ayaa haddana macnaha waxa weye ay hoos galeen markii islaamkii soo baxay oo islaamku xoogeystayna islaamka ayaa jizye ka qaaday oo diir baa laga qaaday hoos galeen weligood marka waxa weya sidaasay yani ahaayeeno rabbi subxaana watacaala addoommadiisuu ku saliday casriga kadaatiya quruuntan dhowla ilaahi subxaana watacaala gaaladiibuu ku salidayba hadda ayaa ugu horay yani meel goor ay ku yimaadaan koox yar oo yahuud ah oo meel yani jiritaan ku leh oo kayaan ku leh yani waxawy qarnigana ugu horey muddo macnaha waxawy intaasoo kun oo qarni ah wax dawlado ma istaag wax dawlado ma istaag rabbi subxaana watacaala qolo buu ku salidayay hadda lafteedana yani si madax banaan oy ummadaha ka madax banaan yihiin uma taagne ummaday ku hoos jiraan oo bulshooyinka iyo dowladaha kiristanka ayaa macnaha ricaayinaya o ilaalinaya macnaha sidaa ay tahay haddana rabbi subxaana watacaala wuxuu yani la margan yahay siduu inoo sheegay ummad kala lagu soo wadaa macnaha miday noqotoba ama ummad islaam ha noqoto ama mid gaaloo kaleeta ha noqoto macnaha marka saasuu rabbi subxaana watacaala ogeysiinaya nimanka yahuuddan waid waqti xus faadana ama wasalhum waxaad weysaa in weydiisaa id waqti weydii taadana uu ogeysiiyey xus oo u sheeg id waqti taadana uu ogeysiiyey rabbuka rabbigaa uu ogeysiiyey layabcasanna wallahiya inuu ku soo saari calayhim dushooda inuu ku soo saari ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro man yasuumuhum cidda dhansiisa inuu ku soo saaray suu alcadaabi cadaab midkiisa daran cadaab adag kuwa dhadhansiiyey inuu ku soo saaray saasuu alla ku dhaartay subxana watacaala maxaa yeelay ina rabbaka rabbiga la sariicu lciqaabi ciqaabtiisu miday deg deg badan tahay addoommada markuu doonayo inuu ciqaabo oo ciqaabtiisa waqtigu ugu talagalay ee gaadhaay kama dib dhacdo wa inahu allana lakafuurun midkii dhaafo raximun oo naxariis addoommadiisa wan wanaagsanna alla subxaana watacaala uu u dambi dhaafaayo waana u naxariista rabbi subxana watacaala وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقطعناهم وان غوغويني ري بني إسرائيل يهودي وان غوغويني في الأرض دولكان كي غوغويني وان قيبني أمما حال أي بلشويهم أيضا طوائف يقوحا أيضا دولك دحديث كو قيبني منهم وحاكم إذا الصالحون كلهم ولا سمع كمي ومنهم وحاكم دون ذلك هو قوة كفتين yani salaaxa kuwa gaadhay iyo wanaagga kuwa ka sokeeyo xumaan ku tilmaamo man ku tilmaaman wabalownaahum waana imtixaanay reer bani israaiil bilxasanaati wanaagyaal baan ku imtixaanay iyo wasayi-aati xumaanyaal lacalahum yarjicuuna si ay usoo laabtaan sayi-aadka iyo xasanaadka waxa wey xaalado wanaagsan oo barwaaqo iyo nicmo iyo caafimaad iyo lana waa ku imtixaanay wabasir waa imtixaan sayi-aadna waa ku imtixaanay oo gumaysi iyo dad loos geeye iyo jizye laga qaado iyo cudurro lagu rido iyo imtixaanaad lagu keenana ayadana waxa abaara ku dhaca iyo nasiyaadka wa labada imtixaanka waa la geliyey say usoo laabtaan sidaas alla leey subxana watacaala fakhalafa waxaa ka dambeeyey min bacdihim kuwa gadaashooda khalfun caruur baa ka dambeeyey ama khalfun kuwo macnaha ka dambeeyayaal ah ka dambeeyey kuwii hore markay tageen waxaa bedelay kuwo kalaa bedelay kuwa dambe oo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii dhaxlay kitaabkii tawreedahaa dhaxlayo kuwii hore ka guddoomay oo kala wareegay ya'kuduuna waxay qaadanayaan kuwan dambe carada haada aladnaa yani carada haada shay shaygan kiisa soo muuqda shaygii aladnaa ee dhowaa kan oo lagu wada haada adduunyada lagu wada adduunyadan dhow ama aan qiimaha lahayne liidatay waxeeday ka soo muuqdee u soo banaanbaxa ayay qaadanayaan wayaquuluuna waxayna leeyihiin markay adduunyada muuqaalkeeda qaadanayaan sayuqfaru lanaa waa naloo dambi dhaafi dib baa naloo dambi dhaafi doonaayo ilaahay waa naxariistiisu waa waasac wain yaatiin hadduu u yimaado caradun yani muuqaal hadduu u yimaado muuqaalada adduunyada ka mid oo usoo banaanbaxana mislu oo kii hore oo kale ana ya'khuduu haddana way qaadan muuqaalkii hore iyo dheeftii adduunyada hore mid lamida hadday helaan usoo baxdana yani ma daynayaan way qaadanayaan alam yuukad soo lagama qaaday min calayhim dushooda misaaqu kitaabi kitaabka ballankiisii soo lagama qaaday soo kitaabka tawreeda inay ku dhaqmaan oy dadka gaadhsiiyaan oy daacad ka noqdaan badanka noocaasiisa hore loogama qaaday allaa yaquulu inaysan odhanin cala allaahi alla dushiisa ila alxaqa wax garca mooyaane xaq mooyaane inaysan ilaahay wax kale dushiisa ku sheegin sidaasoo kitaabka ballankiisu ma ahayn wadarasuu alam yuukadaasay ku cadfantahay soo lagama qaadin kitaabka ballankiisii oo wadarasuu soomaysan akriyin maa fiihi kitaabka waxa ku dhex jira soomayna akriyin wadaaru daarkii alaakhiratu ee dambaysay ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwa u khayr badan tahay yattaquuna cabsanayo alla ka cabsanayo afalaa tacqiluuna maydaan caqli lahayn iyadaan wax garanayno aydan waan soomaynin waqatacnaahum fi lardi macnaha dhulkan ku gogoynayo kooxaa laga dhig waa la kaydiyey ummadii isaysatada reer bani israaiil ee ahayde halka mani halka nebi lahayde boqorada halka boqor lahayde isku dhuurnayd ee qaranka ah waxaa loo qeybiye dawaaif kooxaa loo qeybiye dhulkaa lagu kala firdhiyo yani waxay noqdeen وما كلا كلا بس- معناها واحد كلا تكلم وقطعناهم في الارض امما وحا كمدا دد وناجسنا وا كمد ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق بالحق وبه يعدلون كوا سومرنا روان وناجسنا دين إلهي كسو دجية كتاب في توردها كتو سنة وكمد markuu nabi maxamed salawat llahi wasalaamu caleyhi la rumeeyey waxaa kaloo ka mid a qolo qoladaas ka sokeeyo oo ka soko dhacay salaaxa iyo wanaagga ka sokeeya yani waxa wey qolo xunna waa ka mid wa minhum duuna dalik qoladaas saalixiinta kuwa ka sokeeyo oo yani wanaagga aan gaadhinee ka soka dhacay oo xumaan ku dhacay kuwaana waa ka mid macna waa imtixaamadu rabbilahi subxaana watacaala xaalaad wan wanaagsan barwaaqo iyo nicmo waa ku imtixaamay sayi-aad oo xaalad xunana waa ku imtixaamay labadiiba wax ma tirin intaana waxaa loo imtixaanaya inay soo laabtaan oo waxa ay ku jiraan bal isxustaan oo ka noqdaan mase ayna ka noqonin wuxuu rabbileeyahy subxaana watacaala qolyaha hore ee warkooda la soo hayay walaa ka dambeeyey fakhalafa min bacdihim khalfun khalfiga waxa uu leeyahay muxaakim khalfi haddii la yidhahdo oo laamta macnaha la reebaayo caruurta la yidhahda khalaf haddii la yidhahdana macnaha wax kastoo kaa dambeeya la yidhahda adiga qolaa ka dambeeyey qoladii hore qolo kalea ka dambayso dhaxlay meeshoodii qolada dambe ayaaba qoladii hore ka daran qoladan dambe ee dhaxlay yani culimada qaar waxay leeyihiin waa nasaarada oo yuhuud ka dambaysa qolana ma waxay leeyihiin mehe waa ka guda weyn tahay nasaarana waa soo gelaysaa yuhuudna waa soo gelaysaa qolyahoodii dambeeyey kulli baa soo gudagelaya adigu qoladaa hore aada loo dhaleeceeyey ee dhibka badnaa macangejiinta madaxa adkaa qolaa ka dambaysa qoladaa ka dambaysayna kitaabkii bay dhaxleen kitaabkii tawreeda ayay dhaxleeno waxay ka dhaxleen kuwii iyaga ka horeeyey ee odayaashooda ahaa iyo aabbayaashoodii bay ka dhaxleen markay dhaxleenna yani kitaabkii dhaqankiisii iyo mabaadidu amraya maysan ku dhaqmin adduunyay dhaafsadeen adduunyay ku bedasheeno ya'khuduuna carada hada aladna yani shaygan dhow kan dhow adduunyadan taata dhow e meel fogba aan gaadhsiisnayn ee berrita dhammaanaysa wixii uga soo muuqdo usoo banaan baxa ayay qaadanayaan kitaabkiibay ku iibsanayaan macnaha kitaabkii bay ku bedelanayaano meeshii loo baahnaa inay tacaaliimta kitaabka dadka gaadhsiiyaan oy daacad ka noqdaan kitaabkii intay qariyaan baa waxoogaaga adduunyada usoo banaan baxay ee usoo muuqday bay qaadanayaan markaasay haddana ayagoo saa yeelay iyo haddana waxay leeyihiin waa naloo dembi dhaaf ilaahay ka jaan qabnaayo ilaahay baa noo dembi dhaaf macnaha waxa weeyaan makrigii allabay ka aamin noqdeen dembidhaaf iyo waxayba tirsanayaanba in macnaha waxa weye wanaag ay heli doonaan xumaantaana waa ku jiraan haddana tii oo kale hadday helaan dheeftii kale dheeftii ay shalay kale haayeen waa naloo dembi dhaafi mid lamida maanta hadday helaan xataa dayn maayaano war shalay baynu qaadanaye tii shalay hadiiba ilaahay naga dhaafata naga daayo odhan maayaan haddana way qaadan sidaas way maana in yaatiina caradu miluhu yakuduun yani mar labaad hadduu yimaado xataa way qaadanayaan alla subxaana watacaala macnaha yani wuxuu tilmaamaya inay nimanka kaasi niman adduunye ku fogaada yihiin oo mabdaoodii iyo diintoodii iyo caqiidadoodii iyo kitaabkii tawreed ahaa adduunye daraaddeed uga tageen adduunye daraaddeed iyo xoolo daraaddeed ba uga tageen macnaha sidaasaa macnaha aayaad aayadu tilmaamaysa waxaa la leeyahay culimadooda ayaa waxay ahaayeen iyo qolyaha maxkamadaha fadhiyo iyo yani qolyaha maamulka ahy yaa waxay qaadan jireen rishu way qaadan jireen markay ruuxa wax u xugminayaan labada ruuxa isaystee u yimaada ayaa waxay dhihi jireen kii laaluushna siiya unbaa loo xugminana laaluushka markay qaataan yaa waxay odhan jireen waa laynoo dembi dhaafi doonaa ilahay makfiradiisa iska waasaxe berrita haddana tii oo kale markay timaado haddana laaluush bay macnaha wax ku kala xugminaya sidaasay marka ahaan jireen baa laleeyahay culimadoodana alla subxaana watacaala waa ka ku eedeeyey adduunye iyo jaah iyo sumcad ilaasha ay ilaashanayaan bulshada dhexeeda in ay waxyaalo fara badanoo kitaabkii tawreeda u qariyeen macna marka taasaa laga wadaayo dheefta adduunya usoo banaanbaxaysa qaadanayaan tawa arrintaasaa marka ilaahi subxaana watacaala ku eedeeyo ku diido waxa la yidhi wax la yaab la weeye kitaabkii ballankiisii soo nimankii ballanka kitaabka galay maca oo inaysan ilaahay ku been abuuranin waxaan gar ahayn ayna ku been abuuranin ballankaasoo nimankii salka galay maca nimanka maxay ballanka uga baxayaan weliba kitaabka soomaynan akriyin oo niman kitaabka akriyi maca macnaha kitaabka way akriyeenoo jaahilka maca ballanka kitaabkana nimankii shalay galay wey oo inaysan ilaahay wax ku been abuurin oo kitaabka aysan adduunye dhaafanina ayagoo intaasoo dhan la sameeyey ayaa haddana macnaa waxa wixii o dhan ka baxeen daarta aakhira ayaa u wanaagsan bu rabbilahi subxaana watacaala dadka alla ka cabsada ee miyeyna taas ogeyno miyeydaan ogeyno aydaan ta- aakhira u xilanaynin oo caqligiina uusan idin siinayna aakhiriya adduun wax loo dhiga ma ahe war adduunyadiina aakharadiina ha ku iisanina bacda taas miyayna macnaa waxa weeye nimanku caqli iyo garasho u lahayn waqatacnaahum waan gogoynay fi lardi dhulka dhexdiisaan ku gogoynay umaman waan qaybinay oo kooxaan ka dhignay waqatacnaahum waan gogoynay fi lardi dhulka dhexdiisa umaman xaalo ay kooxayiin ama waqatacnaahum ay sayarnaahum waxaan ka ahaysiinay fi lardi dhulka dhexdiisa xaalo ayiin umaman baan ka ahaysiinay yani kooxaan ka ahaysiinay minhum waxaa ka mid a asaalixuuna dad kuwa wanaagsan baa ka mid isma wada qaabqaabnee oo ma wada xumee qolyo wanaagsani waa ka mid wa minhum waxaa ka mida duuna daalika kaas kuwa ka sokeeyana waa ka mid daalika kaas la sheegay oo salaaxa iyo wanaaga yani sokadooda salaaxa qoryo ka sokeeyo oo xumaan ku dhacayna waa ka mid maca wa balownaahum waa imtixaanay bilxasanaati xaalada wan wanaagsan baa ku imtixaanay imtixaankaasi waa barwaaqada iyo nicmada imtixaankeeda wey wasayiaati xaalada xunxuna waan ku imtixaanayo waa imtixaanka masaaibta iyo shadaaida adduunka amana taana waa ku imtixaana labadaba waa gelinay lacalahum yarjicuuna sa u laabtaan marka laga helin laabashadii laga doonay fakhalafa waxaa ka dambeeyey min bacdin gadaashooda khalfun caruur baa ka dambeeyey ama qolyo kalaa ka dambeeyey warituu qolyahaasoo warikuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii tawreeda dhaxlay yani aayadkale ilahi subxana watacala markuu nebiyada ka warramay fakhalafa min bacdihim alfun adaacu salaata ilahi subxana watacala qolo salaata dayacday ayaa nebiyadii wanaagsanaa ee laga soo warramay ka dambeeyey oo macnaha waxa weyaan ka dabamaray qoladaasoo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabka tawreedaa dhaxlay ya'kuduuna kuwaasoo qaadanaya carada haada aladnaa carada haada kan wixii ka soo muuqday qaadanayaan aladnaa ee dhow kan dhow oo adduunyada lagu wado shaygan dhow ee adduunyada wixii kasoo muuqdo oo usoo banaanbaxa oo usoo gacangala ayay qaadanaa carabka waxaa la yidhahdaa maa yacridu lilinsaan wixii insaanka usoo muuqda oo banaanka ugu soo baxa ayaa la yidhaahdaa carabka la yhahda manaa dheef baa laga wadaadi wayaquluuna waxay leeyihiin markay yani muuqaalka adduunyada qaadanayaan iyo wixii usoo muuqda waxay leeyihiin sayukfaru lana waa naloo dambi dhaafay lakayba qabaano dunuubtay gelayaan oo waa muuqdaba waxayba isku tirinayaan inay dadki ilaahay ugu ficnayiin wain yatiihim hadii uu yimaado caradun hadii yani muuqaal adduunya u yimaado ama dheef adduunya hadday u timaado oo miluhu kii hore oo kale ana yakuduhu isagana way qaadanaya mar walba oo jaanis adduunye u yimaadaba ma dayacayaane waxa way way qaadanaya meesha ay ku qaadanayaana diintii baa ku duudsan macnaha oo mabdigii rabbi subxaana watacaala bedelkiisii ayay macnaha adduunka qaadanaya alam yuad miyaan la qaadin bu rabbi subaana watacaala calayhim dushooda soo lagama qaadin miisaaqu lkitaabi kitaabka ballankiisii soo lagama qaadin kitaabka tawrada ballankiisii nololkii galay sooma ahayn allaa yaquuluu inaysan odhanin cala allahi alla dushiisa ila alxaqa wax gar-a mooyaane ilaahay inaysan diintiisa waxaan gar ahayn ku darin oo alla aynan masabiranin ballankii noocaha nimankii laga qaaday soomaha ee kitaabka tawreda ku yaalay ee ballankaa galay soomaha wadarasuu kuwii darsay soomaa alam yuad calayh oo wadarasuu soomaynan akriyin oo mayna darsin maa fiihi kitaabka tawrada waxaa ku jira soomaynan akriyin oo niman garanayay maynan ahayn way ahayn wadaaru daartii alaakhiratu ee dambaysay ayaa khayrun u wanaagsan liladiina kuwiiba u wanaagsan tahay yattaquuna dhowrsanayo oo macaasida iyo dunuubta ka dhowrsanayo kuwaa daarta aakhara u fiican oo adduunka uga fiican laba shay laysku rabdhigana maa ee afalaa tacqiluuna war miyadan caqli lahayn war caqligiinu ma idin beri waaye adduun iyo aakharo wax isu qalma mahe isu dhigma ma ahe aakhiradiina doortoo adduunkan kadaata ha ku iisanina caqli xataa wax way ad ku garataan ma weynin waaladiina kuwa yumasikuuna qabsanaya bilkitaabi kitaabka kuwa qabsanaya kuwa kitaabka ku dhaqmaya wy oo wa aqaamuu salaata salaada toosiyey inaa anagu laa nudiicu ma aan dayacayno ajra almuslixiina kuwa yani wax hagaajiya oo camalkooda iyo niyadoodi iyo dhaqankooda hagaajiya kuwan waxaasoo kaleeta ajrigooda iyo abaalkooda ma dayacan macnaha waladiina yumasikuuna bilkitaabi qolya waxay leeyihiin waa yahuudi laga soo hadlayay kitaabkuna waa kitaabkii tawreedaha qoladii kitaabkii tawreedaha qabsatay salaadana hagaajisay oo sidii loogu talagalay u tukatay qoladaa abaalkooda marnaba la dayici maayo waa lasi sidaasi waa tafsiir qolana waxay leeyihiin waladiina yumasikuuna bilkitaabi hadalku wuxuu u wareegay ummadda nebi maxamed salawatulhi waslamu caleyh kitaabkuna kitaabka qur-aankaawe sidaasuna waa ra'yi kale mufasiriinta qaarkood maraya laakiin siyaaqa marka la fiiriyo dadkii laga soo hadlayay waxay ahaayeen yani waxa weye yahuud bay ahaayeen waladiina kuwa yumasikuuna qabsanaya bilkitaabi kuwa kuwa kitaabka qabsanaya awaamirtiisa raacaya waxyaaluhu rabayna ka hadhayahay ilatawasuka saasa la dhahay oo wa aqaamuu salaata salaada oogay oo sidii loogu talagalay u tukaday innaa anagu laa nudiicu kuwa muslixiin baa la dhahaa kuwa noocaasa muslixiin baa la dhahaa muslixiin hadday yihiinna innaa anagu laa nudiicu ma aan dayacayno ajra almuslixiina kuwa wax hagaajiya yani ajrigooda ma dayacayno alla subxana watacaala kuwa noocaasoo kale ah ajrigooda lama dayacayo iyo abaalkoode meel buu u yaalaa maalintii loogu talagalay rabbi subxaana watacaala u qorsheeyay bayna heli doonaan macna وإذ نسقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا عن حسا إذ وقت حس أما واسألهم واحد ويديسا لمن كهد كل نبي يهودا إذ وقت نسقنا أن كري لي الجبل بورتي فوقهم دشهم مركا بورتي قاضي أن دشا كسار لي كأنه سيدي إساقوا بوركاك ظلة ضرور هريسي أو كلام korkaa laga saarayo sidii daruur harkeedu uu hayo oo kaleeto sideedoo kaleetaa madaxooda la saaray wadannuu waxayna u maleeyeen annahu buurkaasi waaqicun inuu yahay mid dhacaya bihim iyaga inuu ku fadhiisanayana way moodeen wa qulnaa lahum markaasaa waxaanu ku nidhi khuduu waxaad qaadataan maa aataynaakum waxaanu idin siinay biquwatin si macnaha waxa weyaan dadaal ku jiro oo casiime ah ku qaata wadkuruu waxaad xustaan maa fiihi waxa dhexdiisa ku yaallay axkaam iyo sharaaicana xusa oo qaata macna lacallakum tattaquuna si aad u cabsataano ilaahi subxaana watacaala ciqaabtiisa aad uga dhowrsataan bal warkaa markaan ku dhidhina xus ayaa lagu leeyay buurtani waa buurtan soo marnay ee fi suurati baqara aan kusoo marnay warafacnaa fawqahum utuura bimiisaaqihim waqulnaa lahum udkhuluu baaba sijada sidaas buurtii macnaha waxa weye dusha laga saaray buurtii dusha laga saaray buurtaas marka waxay ahayd baa laleeyahay kitaabkii tawreed ahaa markii inta loo soo dejiyey la keri waaye oo wax walba inta lagu sameeyey imtixaan dhinac walba laga soo galay ay yani waxa weyaan loo ay macnaa waxa weye looxsami waayeen yaa ilaahi subxaana watacaala inta buur weyn oo meesha ku taalla inta la qaaday baa dusha laga saaray markaasaa waxaa la yii yani dushooda yaa la siiyey sidii daruur dusha macnaa waxa wey dushooda ohoo kaleeto oo harkeedii uu hayo markaasaa waxaa lagu yidhi kitaabka tawreeda wixii lagu soo dejiyey si dadaal ku jiro ku qaata kuna camalfala halkaa markay joogaan bay marka waxoogaa waxay muujiyeen inay hogaansan yihiino mufasiriintu waxay sheegayaan inay yeero sujuudeen sujuud weliba dhinac dhinac ay ku sujuudeeno ilna waa dhinacna waa ku sujuudsan yihiin isha kalena buurta iskaga ilaalinaya taasoo kaleeta la sheegaya xoog ku qaata layidhi marka kitaabka sharaa'icda dhexdiisa ku taallana xusa oo qaata si aad ilaahi subxaana watacaala xiqaabtiisa isaga ilaalisaan ood uga cabsataan maana wadkur waxaad xustaa ama wasalum waxaad weydiisaa nebigow id wakti nasaqnaa aan kor yeelnay ay rafacnaa aljabala buurtii fawqahum dushooda kaannahu sidii isagoo gullatun daruur haraysay oo kale wadannuu weliba ay maleeyeen annahum iyagu waaqicun annahu buurku waaqicun inuu yahay mid dhacayo bihim iyaga kusoo dhacay sidaasay moodeen wa qulnaa lahum markaasaa waxaan ku nidhi kuduu waxaad qaadataan ma aataynaakum waxaan idin siignay qaata yani kitaabkan kadaata waxaan kitaabkan tawreedan idin siinay guddooma biquwatin ay bijiddin wacazmin waay si dadaal ku jiro oo macnaha waxa weye casiima ku jirta ku qaata macna xoog ku qaato oo yani si dadaalle u qaato wadkuruu waxaad xustaan maa fiihi kitaabka waxaa dhexdiisa ku yaalana xuso oo ku dhaqma waa kitaabka tawreeda axkaamtii ku taala axkaamtiisana dhaqan geliya lacalakum tattaquuna si aad u cabsataan oo kitaabka ku dhaqankiisa iyo xusuustiisu uu idin dhaxalisiyo taqwada rabbi subxaana watacaala ama si aad isaga ilaalisaan ilaahay oo kitaabka dhaqankiisa ugaga dhowrsataan oo uu gaashaad idinka noqda cadaabka rabbi subxaana wataala ee ciqaabti waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum cala anfusihim alastu birabbikum qaluu balaa shahidna an taqula yawma alqiyaamati ina kuna can hada aafiliin wadkur waxaad xustaa id wakti akhada uu qaaday rabbuka rabbiga min bani aadama aadam caruurtiisa xaggooda min duhuurihim qabaryaalkooda xaggooda uu ka qaaday duriyatahum caruurtooda uu ka soo qaaday oo waashhadahum uu markhaati geliyey calaa anfusihim nafafyaalkooda uu dushooda markhaati geliyey naftoodana ay isku markhaati kaceen qaa'ilan xaal uu ku leeyahay buu markhaati geliyey alastu soomaihi birabbikum rabbigin soomay qaaluu markaasa waxay yidhahdeen balaa yani waa tahay rabbigana waa tahay shahidnaa waan markhaati kacnay yani naftanadaan ku markhaati kacno waan qirnay arinkaa isaga an taqulu sidaa waxaan u yeelnay an taqulu lianlaa taqulu si aydaan u odhanin yowma alqiyaamati maalinta qiyaama si aydaan u odhanin inaa anagu kunaa waxaan ahayn can haadaa kan xaggiisa aafiliina kuwa iska halmaan waxaan kadaato ilaahu aad nagu soo dejisay iyo waxaan aad naga doonaysay waaban halmaansanaynoo dad waxaan ahayn aan warba ka haynin si aydaan u odhanin daraaddeed ayaanu saa u samayn aw amase taqulu lianlaa taqulu si aydaan u odhanin daraaddeed baan saa u yeelnay inamaa ashraka waxa uu shiriig yeelay aabaauna aabbayaashana min qablu horaan ilaahay wax kula wadaajiyay addoommadaas wa kunnaa anaguna waxaan uun ahay duriyatan caruur baan ahay min bacdim oo gadaashooda annaguna caruurtoodii ay dhalina ka dambeeyey umbaan nahay waana iska raacno aabbayaashana iyo awiyadana meeshay mareen ubaan iska dabamarnay afa tuhlikunaa miyaadna halaag marka oo miyaadna ciqaabi bimaa facala almubdiluuna kuwii baatilka watay oo awoyadoodii aabbayaashooda ma waxay sameeyeen dartii baa noo halaagay ilaan annagu waxba maanaan la soconin ayagoo maan iska dabagalnay sidaas si aydaan u odhanin daraaddeed baan saa u yeelay wakadalika sidaasoo kaleana nufasilu aayaati aayaadka u kala dhigdhigaynaa oo dadka aan ugu cadcadaynayna walacallahum yarjicuuna iyo si ay usoo laabtaan aayadan waid akada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waxay ka mid tahay aayaadka qur-aanka xagga yani waxa wey macnaheeda adlisu khilaafteeda ishkaal badan baana ku jira ishkaal fara badan ayaa ku jira laba tafsiir oo xoog badan ayaa aayadda macnaha waxa wey mufasiriintu ay ku fasiraan labada tafsiir mid walba bushi buu leeyahy mid walba yani bushi unbaa lagu furaa oo meelo dulduleela ah unbuu leeyahayo kalima ah waa si kale xoog badan yihiin taqriiban midka hore ayaan maraynaa oo waxa weeyaan aayadda waxa macnaha waxa wey ay leedahay waxaad xustaa nebigow rabbigaa markuu aadam caruurtiisa dhabarkooda markuu ka soo qaaday carruurta dhale aadam caruurtuu dhalay ayaa dhabarkooda waxaa laga soo qaadaya kuway sii dhaliyeen macnaha caruurtii oo dhabarka ku jirtaa dhabarka laga soo ururiyey allana subxaana watacaala naftooda ayuu qirsiiyey oy isku markhaati kaceen arrintay ka markhaati kaceenna waxa wey rabbi markuu soo ururiyo wuxuu ku yidhi soo rabbigiin ma ma qiraysaan inaan rabbigiina haa rabbigana inaad tahay waanu qiraynaa arinkaana waa arrin aan ictiraafsannahay oo markhaati iyo maragiisaba aan furayno sidaasay dheen haddu markii carruurta lasoo ururiyey oo laysu keenay dhabarkana laga soo ururiyey arrintaana waxaa loo yeelay oo inta loo soo ururiyey hadalkaa loogu jeediyey oo u qiran ujeeddada laga leeyahay waxa weye aakhare markay tagaan waxyaalahay ku cudurdaaran doonaan in loo gooyo cudurdaarka in loo jaraa la rabaa xujo barinta ay xujaystaan inay waayaan baa la rabaa oo laba shay inaysan xujaysanin ta kooaad waayaana inayna odhanin ilaahu aafiliin baan ahayno dad wax ka warhayaba maanan ahay markii macnaha la ciqaabo la yidhaahdo dembi baad gasho waana laydin haystaa oode maxaana loo haystaa cudurdaar baanu leenahay dad halmaansano waxan baa aan warka haynin baan ahay saa inayna odhanin waa ko talabaadna waxa wey inaynan odhanin shirkigan iyo waxan aan galla iyo dembiga gaad awowyadana iyo aabbayaashana unbaa nooga horeeyey ayaga unbaanan anagu ku dayanona iska taqliidinay waxaba yaraatee nooga waaniyey ama nooga sheego ama noo cadeeyana maanaan helin ayagaan iska dabagalnay marka ma iyaga dabagalkaa iska dabagalnay baad ilah nagu ciqaabi taana inayna odhan oo ay noqdaan niman si toosa ayagii wax loogu sheego wax loogu cadeeyey berrina xujadaa iyadaa loo gooyo oyna xujadaa sheeg sheeganin sidaas daraaddeed baan u yeelnay bu rabbilahi subana wataala tasiirka noocaasoo kale marka oo in caruurtii aadam nabiyulaahi aadam aabeen intaan la abuurin makhluuqa intiisa kale makhluuqa waxaan ujeedaa ibni aadamka intaan la abuurin ayaa dhabarkiisa inta caruurtiisa laga soo ururiyey in alla inta dhalan doonto oo dhan oo rabbi subxaana watacaala uu isu keenay ayuu markhaati geliyey arrinkanuu qirsiiyey markay qireen kadibna meeshoodii baa lagu celiyey tasiirkuwaa tasiirka hore wey macnaha noocaasoo kaleetana axaadiis baa kutusaysa horta in aadam dhabarkiisa caruurta laga qaaday oo halkaa markay ku jireen alla subxaana watacaala inuu rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa uu markhaati geliyey iyaguna ka markhaati fiiceen arintaasi arindoodii ka taagan tahay maa lagu odhan doonaa ruuxa ahlunaarka maalinta qiyaamada haddii aad dhulka waxa dhexdiisa oo dhan maanta lagu dhiibi lahaa madaxaaga ma ku furan lahay oo cadaabkama iskaga furan lahay markaasuu odhanayaa allow haa markaasaa waxaa lagu leeyahy wax ka fudud baan kaa doonay oo arinkaa ka sahlan oo muxuu yahay adigoo aadam dhabarkiisa ku jira aabbaha dhabarkiisa adoo ku jira ayaan ballan waxaan ku kala qaadan oon ballankaa adigaga qaaday ood ballan ku gashay inaadan cidna wax iigu darinoodan ila wadaajinin tawxiid inaad la timaado ballankaasaad gashay intaasaana ka fududayd xoolaha inaad isku burato wax alla wax dhunta yaallo dhan taasoo kaaga fududayd baad la imaan weyday macna waadna diiday inaad ii shariigiya shan mooyaane sidaa daraaddeed waxba yaraatee lagaa yeelaya maayo xadiiskaasi saxiixaynka ku yimi marka caruurta aadam in dhabarkooda laga soo saaray waa arrin qaciya wa oo suga wa laakiin meesha laysku khilaafsan yahay waxa wey aayadantadaasima waxay ka hadlaysaa xadadka noocaas iyo soo saariddii isu keeninta caruurta waaga dhabarka laga soo ururiyey miyay ka hadlaysaa aayaddani oo sugan mise aayaddani waxay ka hadlaysaa mas'alo kale iyo xukun kale ka hadlaysa culimada marka odhanaysa midaasaa loola jeedaa waxay deliishanayaan xadiis kale oo ibnu cabaas iyo cumar ibnu khaaab iyo radi allahu canhu laga warinayo oo uu leeyahay nabigu salawatullah wasalaamu caleyh ilaahay wuxuu ballanka ka qaaday caruurta aadam intuu dhabarka ka soo ururiyey ayuu markaasi ballan ka qaaday oo uu firdhiyey ballankii laga qaadayna waxay aad nabigu wuxuu akriyey salawatullah wasalamu aleyh aayaddan qur-aanka alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna an taqulu yowma alqiyaamati ina kuna can hada aafiliin aw taquluu ilaa akhir aaya laga gaao aayadaasu nabigu akriyey salawatullah waslamu aleyh xadiidku marka wuxuu ku xadiyay aayaddu inay xadadka noocaasa ka hadlayso oy halkaas tusayso oo aadam caruurtii marka dhabarkiisa laga soo ururiyey inay ahayd buu xadiidku kutusaya laakiin xadiidkaa laisku khilaafsan yahay ma sugan yahay nabiga ma ka sugan yahay oo ma marfuuc ba mise waa mawquuf ayaa muxadisiintu isku khilaafsan yahay qaar badanna inuu marfuuc yahay nabiga gaadhsiisan yahay ayay sugayaano riwaayaadkiisa marka laisu geeyo xadiidku marfuuc weye sidaas ayaanan ku dooranaynaa in macnaha waxa wey aayadda aan ku fasirno tafsiirkaa nabiga ka soo aroray salawatulh waslamu caleyh oo caruurta aadam inta laysu ururiyey oo halkaa laysugu geeya caalamulzar baa la yidhahda ayagoo firirsan halkaa inta laysugu ururiye ilahay baa garansu ururiyey inuu la hadlay oo markhaatigan fureen markhaatigankaata markay fureen kadibna rususha iyo kutubtu ilaahay soo dejiyey oo dadka xusuusinaya ballankii isaga ah ballankii isagaa ilaa markay addoommadu soo gashaan ballankii ma xusuusnaa laakiin rusul iyo kutub buu ilaahay soo dejiye oo xusuusinayso war caruuray ballankaasaad qaadeen war ibni aadamo ballankaasaad qaadeen war ilaahay baad ballan la gasheen ballankii baa dib loo xusuusinaya macna sidaas in la yidhaahda ayaad moodaa inuu tafsiirka xooga badan yahay in ay sidaa tahayna aasaar aad u fara badan oo saxaabada iyo taabiciintaba ka soo arooreysa ayaa kutusaysa macna xadiiska marfuuca marka laga yimaado tafsiir midkaa isaga w kaa inaan ku gaabsanno ayaana fiican tafsiir kalaa jira oo macnaha ibnu kasiir iyo keyrkii ay dooranayaan oo ay leeyihiin macnaha waxa weeyaan labada xadiid xadiista soo aroortayna waxay leeyihin waa mawquuf oo ma sugna marfuuc ma aha aayaddana way duwayaanoo waxay ka dhigayaan shaygan kadaata la markhaati geliye ma aha aadam oo caruurta dhabarkiisa laga soo ururiye waxay leeyihiin waa caruurta nebiyulaahi aadan ka farcantay oo u kala dambayn doono adduunka qolo warba markay adduunka ay timaadaana markhaati gelintani dhacaysa waxa la markhaati gelinaya ma aha in hadal lagula hadlay laakiin aayaadka ilaahay meel walba uu dhigay ee muuqda ee kawniga ah iyo fidrada qalbigooda uu geliyey markhaati gelintu middaa iyadaa wey wax haba yaraatee lagula hadlay ma jirin ayaguna ay qireen laakiin qiritaanku aayaadku mar hadday iska cadcadiin meel walba loo dhigay ee ilaahi subxana wa tacaala rabbinimadiisa kutusaysa taasaa waxaa laga soo qaaday sidii iyagoo qiray oo kaleeto macna marka fidrada iyo aayaadka kawniga meel walba loo dhigay taasaa laga wadaa macnaha qiritaankay leeyihiino yani waxa weyaan halkaasay marinaya tafsiirna midkaa isagaa wey laakiin ka hore ayaad moodaa inuu ka xoog badan yahay xadiidkaas yani waxa wey daraaddii xadiiskuna waa xadiis sugan weye sida muxadisiintu ay sheegaan dhuruqdiisa marka lasu ururiy waxoogaa bushiya marka tafsiirkaa ku imaanayo yani bushiyada ku imaanaya waxaa ka mid a ilaahi subxaana wa tacaala ma odhanin aayadda waid akada rabbuka min bani aadama ma odhanin min aadama aadam dhabarkiisaan ka soo qaadnay lama odhanine min bani aadama aadam caruurtiisaa laga soo qaaday caruurta dhabarkoodaa laga soo qaaday caruurtii baa lasoo qaaday caruurta dhabarkoodii baa laga soo qaaday saasaa daahirka aayadda ka muuqata min dahrihi dhabarka aadam lama dhihina min duhuurin baa la waa la jamciyey wa ashhadahu lama dhihina wa ashhadahum baa la ayagii o dhan baa meesha wada jooga marka waxa weye bushiyo noocaas oo kaleeto aayadda daahirkeeda ayaa tafsiirka xadiidku uu macnaha sheegayo ayaa lagu furaya oo macnaha waa ay mufasiriinta qaarkood ku furaya waana midda keentay inay mufasiriinta qaarka tafsiirka kale dooranay inay tafsiirkan xadiidka ka leexdaan oo tafsiirka kale ay doortaan macna oo ay yidhaahdaan waa caruurtii aadam oo kala dambaynayo qoloba qolada kale dhabarkooda laga soo saaray markhaatigelintuna waa aayaadka ilaha u daadiyey subxana wa tacala meel walba saa inay yidhahdaan taasa ugu qasay adiga tafsiirka hore ee xadiidka kutusaya ayaan iska marayna wadkur waxaad xustaa id waqti akada uu qaaday rabbuka rabbiga uu qaaday min bani aadama aadam caruurtiisa markuu alla ka qaaday aadam laftiisa laga waday min duhuurihim dhabaryaalkooda markuu ka qaaday duriyatahum caruurtoodii caruurtiibaa lasoo qaaday oo dhabarka aadam laga soo saaray wa ashhadahum wuxuu markhaati geliyey alle calaa anfusihim nafafyaalkooda ayagaa isku markhaati kacay waxay isku markhaati kaceen marag fureen inuu rabbi subxaana watacaala rabbigooda keliya yahay rabbi kalena ayna lahayn iyo macbuud kale qaailan xaal uu leeyahay buu ilahay markhaati geliyey uu ku leeyahay alastu birabbikum soo rabbigiin may soo anigu rabbigin may qaaluu waxay dhahdeen balaa rabbigana waa tahay saasay markhaati fureen shahidnaa waan markhaati kacnay waan markhaati furnay oo rabbinimadaada iyo yani ilaahnimadaada iyo waanu ka markhaati kacnayo arrin aan qirayna wey saasay yidhahdeen an taquluu ywma alqiyaamati inaa kunaa can hada aafiliin tani waxay tilmaamaysaa labadan dambe waxay tilmaamaysaa sababka adoommada inta dhabarka looga soo ururiyey ilaahay uu u markhaati geliyey oy halkaas tawxiidka ugu qireen oo ballankaa ay u galeen sababka loo yeelayo waxa weye in berita ayna cudurdaaranin saasw man berita inayna cudurdaaranin oo cudurdaarkaasi lababa xusuusna adduunka haddii la yimaado haddaad tirada ka war adduunka haddii la yimid ruuxu markuu soo dhacayo soo dhashay ballantaa uu rabbi la galay subxaana watacaala asagoo dhabarka aadam ku jira miya xusuusan yahay ma xusuusna wuxuu ka garanayna ma jiro ma xusuusna laakiin rusushaa baraarujisay oo kutubta rabbibaa dib adoommada ugu baraarujisay ballantaa iyadaa in horay loo galay man an taqulu lianlaa taqulu si aydaan u odhanin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada si aydaan u odhanin daraaddeed ayaanu macnaha u qaadnay ballankaa isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama si aydaan u odhanin inaa anagu kunaa waxaan ahayn allow can haada arrinkan xaggiisa haafiliina kuwa iska halmaanta waxan aad ilaahu noo haysatay iyo tawxiidkan iyo shirkigan galla iyo dunuubtan aad noo haysato waaban iska halmaansanen kutubna nooma imaan rusulna nooma imaan yani wax hore oo qalbigana kusii jirayna ma jiro saasaydaan odhan maxaa yeelay ballankaa hore eed qaadeen baaba yani waxa weyaan qalbigiina inuu xusuusnaado loo baahan yahay rusushii iyo kutubtiina waa idinsoo gaadhi aw taqulu lianlaa taqulu saydaan u odhanin inamaa ashraka waxa uu shirki la yimid iyo gaalnimo aabaauna aabbayaashana min qablu horaan aabbayaashana unbaa shirkigan iyo gaalnimadan bilowday iyo awiyadana wa kunaa anaguna waxaana duriyatan caruur baan o min bacdin gadaashooda anaguna caruurtoodii umbaan ahay oo ka dambaysay oo waxay awoyadood ka soo gaadheen oon qaatay yani muqalidiin umbaan ahay meelna laga horeeyey umbaan iska marnayo aabbayaashana umbaan iska dabagalnay annagu mar haddaan muqalidiinnayo dadkii waxan bilowday aanaan ahayn qolo nooga horreysana aan iskaga dayanayno waxna baraarujiyana aanaan haynin maxaad ilaahu noo halaagi oo nagu haysataa saasi aydaan u oran daraadeed man afatuulikunaa yani hadalkoodiibaa wali socda wa kunnaa waxaanaan duriyata sidaan u odhana caruur baan ahayn oo min bacdin gadaashooda ah afatuulikunaa ilaahu miyaadna halaagi bimaa facala almubdiluuna kuwii baailka watay ee xaqdarada watay ee awiyadana iyo abayaashana ahaa ma waxay sameeyeen baad ilaahu inaga noo halaagin ilaan annagu waxba maanaan samaynino waxoodin baan iska dabagalnay ma taasaad ilaahu noo halaagin inaydan saydaan u odhanin oo xujadaa la idinka gooyo daraaddeed ayaanu ballantaa idinka qaadnay wakadalika sidaas oo kale ayaanu nufasilu u faahfaahinaynaa alaayaati aayaadka u kala dhigdhigayna faahfaahintaasoo kalean aayadka u faahfaahinaynaaoo dadka aan u kala dhigdhigayna walacallahum yarjicuuna iyo si ay u noqdaano dadku ay uga laabtaan dunuubta iyo xumaanta ay galayaan uga noqdaan macna watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alhaawiyiin walow shinaa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaa aayadani waxay ka hadlaysaa saddexda aayadoodba ee isku xiga waxay ka hadlayaan miaal ilahi subxaana watacala uu bixinaya waxaa miisaal laga bixinaya ruux ilaahi subxaana watacaala intuu cilmi baray oo diinta iyo iimaanka waafajiyey ka baxay ridoobay masaalix adduunye iyo dana adduunyana u ridoobay markiisii horena diinta yaqaanay kaasaa miisaal aad u liita laga bixinaya watlu waxaad akridaa nebigow calayhim dushooda waxaad ku akridaa naba alladii kii warkiisa ku ah aataynaahu aan siinay aayaatina aayaadkanaga aan siinay kii aayaadkanaga aan siinay bal warkiisa kuwankaasa u sheeg oo fansalaka markaa ka dhex baxay minhaa aayaadkii ka dhex baxay aayaadkii markaan siinay kadib oo uu fahmay oo uu qaatay kadib buu ka dhex siibtay faatbacahu marka waxaa raacay ashayaanu shayaan baa dabagalay shayaan baa saaxiib u noqday marka fa kaana marka wuxuu noqday min alhaawiina kuwa lumay buu ka mid noqday markaana shayaan inuu la xidhiiday inuu lumay isweydiin mara marka walow shinaa haddaan dooni lahayna la rafacnaahu waanu kor yeeli lahayn ninkaa isaga ah bihaa aayaadkii baanu ku kor yeeli lahayn meesha uu ku dhacay iyo qashinka uu ku dhexdhacay kor baan uga qaadi lahayn oo haddaan dooni lahayn aayaadkaas sababkoodaanu kor ugu qaadi lahaynoo wuu ku dhaqmi lahayoo wuu rumayn lahay muusan ka laabteen walaakinahu laakiinse aklada wuxuu isku waariyey aklada wuxuu u iishay ila alardi dhulkuu u iishay xagga dhulkuu u iishayo dhulka iyo adduunyada iyo raaxadeed iyo barwaaqadeedii wuu isa siiyey famasaluhu markaa kaa masalkiisu kamasali kalbi ay oo kal lami ay oo kale in taxmil watabaca hawaa laakinahu aklada ila alardi dhulka ayuu u iishayo wixii dhulka yaallay iyo quruxdiisii ayuu macnaha waxa weye ayuu u iishay watabaca wuxuuna raacay hawaahu naftiisu waxay u qurxisay buuna raacay sharcigii rabbiya aayaadkiisa markuu ka tegey famasalhu matalkiisu midkaasi kamasali kalbi ay oo kale buu la matalyahay ay oo kalu la mataal yahay in taxmil xagee buu kala mataal yahay waa ka wajishadu dhanka isagii eygu isaga egyihin waata in taxmil calayhi haddaad caydhiso eygii yalhas uu carab laalaadin aw tatruku haddii aad ka tagtood iskana daysana yalhas haddana uu carab laalaadin haddaad faraha ka qaadi iyo haddaad caydhsato labadaba carabkuu laalaadinaya wuu hiraahninaya daalika arrinkaasina masalu lqawmi qolo masalkood wey aladiina kuwaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey dadka aayaadka naga beeniyey masalkoodu iyo tusaalahoodu kaasi faqsus qiso oo u waran alqasasa qisooyinka u waran oo dadka u sheeg lacalahum yatafakaruuna si ay u fikiraan oo maskaxdooda uga shaqaysiiyaan saaa waxaa xumaaday maalan yani saaa waxaa xumaaday oo tusaale ahaan iyo masal u xumaaday maalan jihat lmasal masal ayaa xumaaday oo masal ahaan u xumaaday alqawmu masalu lqawmi qowm masalkii ayaa macnaha xumaanta lagu gooni yeelaya alladiina qowmkaasoo kadabuu beeniye biaayaatina aayaadka naga beeniye oo wa anfusahum nafyaalkoodana kaanuu ahday yadlimuuna kuwa dulmiye qolyahaas masalkooda ayaa ceebaynta lagu gooni yeelaya yani waxa weyaan aayaadka beeniyey naftoodana dulmiyey ayadani marka guud ahaan sababa nusuulkay kusoo degtay iyo ruuxa laga hadlayaa inuu misaal guudoo la bixinaya ay tahay mooyaane nas cad oo marfuuca kusoo arooray may jiro shaksigan inuu shaksi gooni aya misaal guudoo aayaddu inay tahay umbaa ka muuqata laakiin waxa weye mufasiriinta qaar ka mid ah waxay tilmaamayaan dabcan waa israa'iiliyaadka iyo kutubta reer bani israiil bay kasoo qaateen nin la odhan jiro balcaam ibnu baaxuura nin noocaasoo kaleeto oo yani yahuudi ahaa oo noocaasoo kaleeta ah ayay kusoo degtay bay yidhahdaan macnaha oo intuu ilaaha subxaana watacaala yani wax fahansiiyey oo diinta wax ka siiyey oo markaa kadibna diintii uga tegey adduunyo daraaddeed ka doortay macna nin noocaasoo kaleeta ayaa laga hadlayaabay leeyihiino caasigii reer bani israaiil jiray laakiin waxa weyaan wax nas oo kutusaya ma ay jirto in aayaddu ay ninkaa kusoo degtay misaal guud oono ay ka bixinaysaa ruux ilaahay intuu diinta fahansiiye dhaqankeedii laga waayo oo adduunyo ka doortoo ka tegey ruuxaasaa misaal aad u liisa laga bixinaya ninkuu dooniba ha noqdo markaas saas weya waxaad ku dulakdiraa nebiyow mid warkii ku dulak kaasoo aayaadka naga aan siinay aayaadkii markii la siiyey kadibna ka dhex siiso insilaaka waxaa la yidhahda yacni shay marka shay laga dhex siibo sida haragga neefka xoolaha looga dhex siibo oo kale yacni diinkii oo uu ku dhex jiray oo intuu bartay uu ku dhaqmay ayuu ka ridoobay oo ka dhex baxay waa ka tegey markuu diintii ka dhex baxay ilan iyadaa shayddaanka ka ilaalinaysayna shaydaan baa dabagaloo la xidhiidhay wuu dabagalay kuwa lumay buu ka mid noqday buu marka leeyahy rabbi subxaana watacaala haddaan dooni lahayna iraadanada iyo doonitaankanagiyo qorshahanagiyo qadarkanagaa saa ku dhacay haddaan dooni lahayn in aan kor yeelno oon kor u qaadnoon aayaadkan sababkood ku kor ugu qaadnana waan yeeli lahayn laakiin maanaa dooni man la rafacnaahu biha waxa wey qurunkan uu ku dhexdhacay iyo adduunkan uu ku dhexdhacay iyo hoostan uu u dhacay kor baan uga qaadi lahaynoo aayaadka sababkooda kudhaqanku ku dhaqmayo sababkooda ayaan kor uga qaada macnaa waxaa waafajinaa aayaadka inuu ku dhaqmo hadduu aayaadka ku dhaqmana darajo siraa la gaarsiin laha macna saas muusan yeelinoo kor looma qaadine dhulka ayuu isku dhajiyey aklada ila alardi dhulkuu laazimayo waxaa laga wadaa adduunka iyo wixiisiibuu u ishay barwaaqa adduuniyo yani waxa weyaan muuqaaladeeda iyo dheefteeda iyo waxaasuu u ishay oo uu ka doortay diintii alla subxaana watacaala hawadiisuuna raacayo diintii rabbe uu raacsanaa intuu ka tegey buu markaa kadib hawadiis iyo naftiisu waxay u qurxisay buu raacay oo diin ka dhig miisaalkiisa haddaad doonayso waxa weyaan eyguu la miisaalya maxaa yeelay eyga haddaad caydhisiyo haddaad iska daysaba hiraan hir iyo inuu carabka laalaadiyo oo caliyadu ka daadato ma daynay saas macnaheedu waxa weye waxaa laga wadaa haddaad waani ood wax u sheeg oo aad wax u caqli celis iyo haddaad iska daysa laba goroo ma soo noqona sida eygaba haddaad cayrisiy haddii kaleba carablaalaadin uusan u daynaynin yuu kana hadaad waanisiy haddii kaleetaba ood faraha ka qaado laba goroba wax ma qaadanay saasaa macnaa waxa wey matelka laga wada matelka sidaasaa laga wadaayo nin wax qaadanaya ma uu ahaa misaalka laga bixiyo waa misaal la bixiyo yani makhluuqaadka ilaahay ka ugu liita ee dadku ay agtooda ugu liita yuu rabbi ku misaaliye subxaana watacaala yani waxa wey meel xun baa la dhigay yani dadku ugu liita nin ilahi subxaana watacaala intuu diin galay adduunyo ka doorto ka tegey waa dadka ilahi subxana watacala makhluuqa ilahi kuwa ugu liita wey macana maselkaasina waxaa maselkaasi tusaale uu yahay dadka aayaadka naga beeniyey qisooyinka noocaas oo kalea u sheeg baa la nabiga salawatulli waslamu aleyh uga waran si ay u fikiraan oo bal caqligooda uga shaqaysiyaan masel baa xumaaday qowmka aayaadka naga beeniyey naftoodana dulmiyey maselkooda iyo tusaalaha loo samaynaya ayaa si gooniya u xumaadayo ceebaynta iyo cayda lagu gooniyeelaya macna watlu calayhim naba aladii aataynaahu watlu akri nabiyo calayhim dushooda waxaad ku akridaa naba alladii kii warkiisa ku akri aataynaahu aan siinay aayaatina aayaadkanaga aan siinay yani qur-aanku isagoo shaygu aan dhicinba ayaa laga yaabaa haddana inuu ruux miisaalaan ugu soo qaado wax dhacay oo kalena laga dhigo taasi waa iska suurtagal inay dhacdayna waa iska suurtagal macna watlu calayhim dushooda waxaad ku akridaa nebi ow naba alladii kii warkiisa aataynaahu aan siinay aayaatina aayaadkanaga aan siinay oo fansalaka ka dhex siibtay minha aayaadkii ka dhex baxay dhaqankoodii iyo ka tegi ka ridoobay faatbacahu markaa uu raacay ashaydaanu shaydaan u raacay fa kaana wuxuu noqday markaa min alghaawiina kuwa lumay ee baadiyoy markaa ka mid noqday walow shinaa haddaan dooni lahayna oo doonitaanka nagu ku hormari lahaa oo qorshuhu nagu saa ahaan lahaana walow shinaa rafcahu inaan kor yeelno oon kor u qaadnoon wanaajinna haddaan dooni lahayna la rafacnaahu kor baan u qaadi lahay biha aayaadka daraaddood iyo ku dhaqankooda uu ku dhaqmo ayaan kor ugu qaadi lahay oo adduunyadan uu hoos ugu dhacay iyo hoos dhacan ku yimid baan kor uga qaadi lahay haddaan dooni lahay walaakinahu laakiinse alada wuu iishay oo wuu leexday oo wuu isku dhajiyey ilalardi dhulka xaggiisuu u leexday dhulka iyo wixii yaalay buu u leexdayo markii kor in loo qaado la rabayba dhulku isku dhajiyey koruqaadkani waxa wey ninka aayaadka ilaahay ee diintiisa ku dhaqmaayo waa sarreeya meel wanaagsanna waa leeyahay darajo sarena waa joogaa darajadaasi markii la rabay in la gaadsiiye yuu dhulka isku dhajiyey dhulkaada laga fujin waayba dhulka macnaha wixii yaalay iyo adduunyadii iyo yani waxa wey birbiriqeedii ayuu u iishay oo uu jeclaystay saas man famasaluhum watabaca wuxuuna raacay hawaahu hawadiisii buuna raacay oo hawadiisii baa marka diin u noqotay balwad iyo naftiisu waxay jeclaatay yuu marka diin ka dhig iyo dhaqan famasaluhu kaa masalkiisu ka masali kelbi ay ayuu la masalya ay wuxuu kala masalya haddaad daysiya haddii kaleetaba yani waxa weyaan carabku laalaadin ay asagana hadaad wax u sheegtiya haddii kaleetaba xumaanta kasoo noqon maayo masaluhu ka masali kelbi ay oo kalu la masaal yahay oo uu la tusaale yahay in taxmil haddii aad alayhi in taxmil calayhi haddaad eyga caydhiso yalhaas wuu carab lalaadi oo uu hiraan hiri aw tatruku haddii aad iska dayso ood faraha ka qaado oo uu iska nastana yalhaas laba goroba wuu carab lalaadin yani waxaa la yidhahdaa xayawaanaadka kale waxay hiraan hiraan oo carabka laalaadiyaan oo caliyo daadiyaan markay ama ooman yihiin oon daran u hayn ama ay daallan yihiin laakiin eygu asagu hadduu daallan yahay iyo hadduu nasan yahay hadduu ooman yahay iyo hadduu dheragsan yahay hadduu qorax joogo iyo hadduu hoos joogo mar walba carabkiisu waa laalaada saas mar walba caliya ka daadanayso carabka inbuu laalaadinaya waana hiraahirahaya sidaas macnaha waxa weyaan eygay ku gooni tahay eygaa marka waxa wey lagala tusaale dhiga ilahi subxaana watacaala tusaalayaasha qur-aanka uu bixinayo waxba kama xishooda in allaha laa yastaxyi an yadriba an yadriba maala maa bacuudatan famaa fawqa suurat lbaqara waa na kusoo marnay kaneexuu mar ilahay miidaal ku bixin ey baa lagu bixin mar waxaa inoo imaan doontaa iyadoo macnaha baashin la yidhahdo maaratay caarada lagu bixinayo mar waxa wey iyadoo daksiga lagu bixinayo ilahi subxaana watacala wuxuu doon wax ku miidaalay miidaalkiisana lama ictiraado rabbi subxana watacala dalika arrinkaasi masalu qowmi qolo masaalkood wey qolo tusaalahood wey aladiina kuwaasoo kadabuu beeniye biaayaatina aayaadka naga beeniye qolada aayaadka naga beeniyo tilmaantooda iyo sifaatkeelihi waa sidaas ee faqsus u waran alqasasa qisooyinka u waran oo dadka u sheeg lacalahum yatafakkaruuna si ay u fikiraan oo caqligooda dib ugu laabtaan saaa waa xumaaday masal baa xumaaday masalan misaal ahaan buu u xumaaday saaadu nicmo iyo disa oo kale la mid tahayo yani waxa weyaan masalan waa tamyiid tamyiizkaasi wuxuu fasirayaa faacilkii oo meesha ka go-an saaa masel baa xumaaday masalan masal ahaan xaggii buu u xumaaday jihatulmasel buu ka xumaaday tusaale ahaan buu u xumaaday alqawmuna waa maqsuusun bidami waxa la yidhaahdo oo saa nicmo iyo biise iyo waxa gadaashooda dhaca ismi la yhahdo maqsuusun bidami macnaha shayga ceebaynta iyo wax kasheegga lagu gooni yeelayo wey marka waa mubtadi waxaa macnaha la odhanaya almaqsuusu bidami ceebta ka lagu gooni yeelayo iyo macnaha wax kasheegu alqawmu masalu qawmi qolo masalkood wey alladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyey kuwa aayaadka naga beeniyey masalkooda iyo tusaalahooda iyo sifadooda weeyaan waxa ceebaynta iyo wax kasheega lagu gooni yeelaya macnaha wa anfusahum nafafyaalkoodana kaanuu ahaada yadlimuuna kuwa dulmiyey naftoodana dulmiyey oo naftooda dulmi ka galay oo usoo jiiday ilahi subxana wataala ciqaabtiisa iyo axdiisa dad fara badan baa marka ku tusaalayaa ku misaalano dadka culamaau suuga la yidhahda diinta ku adeegta oo ku shaqaysa oo u soo gala keliyata oo u qaata macnaha waxa wey labiska culimada u qaata keliyata aad wax ku heshay oo risqi aad ku raadsatay noocaasoo kaleeta u gala ama adduunba u galo oo dawlad u galo oo bulsho uga mid noqda inuu diinta kula dagaalamo waana sheekh waana sheekh dad fara badanoo hadda dawladaha jira ka agdhowo wadaadaah oo diinta madaxa kaga taagan misaalkan oo kaleeta misaalkan oo kaleeta l culamaau su oo dhan baa meesha soo gudagelay diinta alla subxaana watacaala ruux intuu baray haddana adduunye ka doonto waxa wey waa ruuxana waxa weyaan misaal la bixiyo iyo sifo la yeesho sifada ugu liidato man yahdi illahu ciduu ilaahay hanuuniyo fahuwa midkaasi almuhtadi isagaa midka hanuunsan waman yudlil cidii baadiyowdana faulaaika kuwaasi hum iyaga keligooda ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray hanuun ilaahay baa iskaloo waafajintana isagaa leh ninkuu ilahay hanuuniyo unbaa hanuunsan ninku alla lumiyo subxaana watacaalana kuwa khasaaray qolyaha ilaahay uu lumiyana kuwaasa khasaaray man yahdi illaahu ninkuu ilaahay uu hanuun yahay fahuwa midkaasi almuhtadi isagaa midka hanuunsan ah waman yudlil ninkuu alla baadiyeyana faulaaika kuwaasi hum iyaga keligooda ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray guuldara kuwaasa ku dhacday nabigu salawatulli wasalaamu caleyh iftitaaxaadka markuu furfuranayo hadalka uu bilaabanayo wuxuu ku bilaabi jiray ducadii dheere ina alxamda lilahi naxmadu wanastaciinuhu waa kii odhan jiray man yahdi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah ninkuu ilaahay hanuuni yahay cidina ma baadiyin karto cidduu alla baadiyeyna cidina ma hanuunin karayso macna walaqad daracnaa lijahanama walaqad daracnaa xaqiiqe oo waan diyaarinay oo waan abuurnay walaqad daracnaa waan abuurnay lijahanama jahanama waxaan u abuurnay kaiiran in fara badan oo min aljini jiniga iyo walinsi insiga ka mid qaar badan oo insi iyo jini ka mida jahanabaan u abuurnay waxaan ugu talagalnayba inay jahanabo galaan ayb lahum waxaa u sugnaaday qolyahaas kaiirkaasoo lahum iyagaba quluubun quluub ay u sugnaatay quluubtaasoo laa yafqahuuna biha ayna waxba ku fahmayn walahum waxaa u sugnaaday acyunun indhaa u sugnaaday indhahaasoo laa yubsiruuna biha ayna waxba ku arkayn walahum waxaa u sugnaaday aadaanun dhaga u sugnaaday dhagahaasoo laa yasmacuuna biha ayna waxba ku maqlayn ulaaika kuwaasi kal ancaami xooloo kale bal iska dhaaf xoolaha inay yihiina hum iyagu adalu waaba kasii waa kasii baadinimo badan xoolahaaba dhaamaba ulaaika kuwaasi hum iyaga keligood ayaa alghaafiluuna kuwa halmaansan kuwa ishalmaansanen waxba iska ogeyn kuwa weyaan saasu alla subxana watacala le macnaha waxa weye ilaahi subxaana watacaala ilaahay markuu makhluuqaadkiisa abuuray abuurkii horeese ee uu abuurahayeyba qaarna jahanamuu ugu talagalay qaarna jannadu ugu talagalay ilan rabbi intuusan makhluuqa abuurinba wuxuu ogaa siday kala noqon doonaan ogaanshaha uu ogaabuuna rabbi ku qorsheeyey oo ku qoray nin walba naarta ninkii geli lahaa iyo ninkii jannada geli lahaa ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bihamsiina alfa sana wa kaana xarshuhu cala alma xadiid nabigu salawatuli waslamu caleyh xadiid kaleeto wuxuu nabigu salawatullah wasalam wuxuu leeyahay nabigu salawatullah wasalaamu caleyh ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa ayuu abuuray qaar ka mida markaasaa wuxuu yihi kuwaasi waa kuwa naarta ugu talagalay kuwana wuu abuuray kuwo kaleetana markaasuu yihi kuwaana waa kuwan jannada ugu talagalay markaasaa nabiga nin baa su-aal weydiiyo wuxuu ihi nebi allahu marka baaban iska daynaba waxaan haddii horeba loo qorsheeyeyba qorshahana aanaan garab mari karin baaban camalka iska dayna marka maxaan ku lugeynayna nebigu wuxuu ihi salawatullah wasalaamu caleyh shaqeeya oo camal fala nin walba wuxuu ilaahay maalinka u xariiqo u qoray ayaa adduunka loo sahliyey saasma adduunka naftiisa wax kale ma qabanay ninkii janno loo qorayna jannadaas ayaa camalkeedii iyo jidkii gaadhsiin lahaa mooye wax kalaba uma dhadhamay adduun kalaba uma dhadhamay taasaa yuu ku raaxaysan naftiisu ku degaysa dhaqan buu ka dhigay kii kale naar loogu talagalayna jidka jannada laguma soo dugi karo meeshana u maxaan tanuu rabaa wax kale maba rababa halkaasuu dhaqan ka dhigtay nin walba marka camalkii loogu talagalay baa ilaahay u sahlayaaye shaqaysta oo camal fala buu nabigu yiri salawatullah wasalaamu calayh marka ha cuskanin oo hadhiin ilaahay wuxuu igu talagalayba ma garanay kolley meesha ilaahay loogu talagalay baa laygeyni yani waxa weye waxba islugeyn maayo dad fara badan baa shubahada qadarka macnaha wax way ku kasbay marka rabbi subxaana wa tacaala addoommada qaar badan oo jinniga insiga ka mida jahanamaan ugu talagalay buu leey oon u abuurayba inay galaanba maxaa yeelay qadarka ilaahay horey wuxuu u ogaaday inay ahlunaar noqon doonaan saasaa loogu qorshay qoladaasi marka tilmaamahay leeyihin baa laynoo sheegay adduunka markaad joogtaan waxaad ku garan kartaan quluubtooda waxba kuma gartaan quluub bay leeyihiin laakiin quluubtooda xaqa ma garan kumana hanuun mana qaadan indhay leeyihiinoo indhihii iyo aaladii meesha waa ku taallaa jihaazkii meesha waa ku yaallaa ishii laakiin ishaasi ilxaq arki karta ama akrin karaysa ama fiirin karta maba haw maba ku arki karaan dhego waa leeyihiin oo dhegihii waa ku yeelaan oo shanqada waa maqlayaan laakiin waxa wey dhegahooda dhaga xaq maqli kara maaha xaq kuma dhegaysan karaan mana aqbali karaan dhagooda xaq saasaa tilmaamahaasa lagu yaqaana macnaha waxa weeye qalbi xaq qalo iyo indha xaq arki kara oo diinta islaamka arki kara diinta rabbi soo dejiye subxana wa tacaala iyo dhago maqli karayo qaadanaya wixii ilaahay soo dejiye kuma yaalaan dhagahoodu shanqadha kale iyo waxyaalaha kaleetay u furan yihin qalbigooduna waxyaalaha kale u furan yahi indhahooduna waxyaalaha kale u furan yahi saasaa lagu yaqaana soo dad fara badan hadda noocaas ma dad fara badan oo bulshada ka mida noocaas wa diinta rabbi subxaana watacaala indha ay ku fiiriyaan kuma yaalaan qalbi ay ku dhegaystaan ama ay ku qaataanna kuma yaal dhaga ay ku maqlaanna kuma yaal laakiin ganacsi iyo adduunye iyo tiknolojiye iyo maado adduunye iyo horumar iyo waxyaalo kale sheeke iyo balwad iyo haddaad u furto weligoodba ka daali maaya saas qolyaha noocaas oo kalea waa qolyaha rabbi uu leeyahay jahanamo kuwaan ugu talagalay kuwa jahanamo laga buuxin doono saasuu rabbi subxana watacala inoo sheegaya maa kuwaasi xoolaha oo kale weyaan barbadi subxana watacala xoolaha waxay kala mid yihiin oo layskaga shabahaya xoolaha maantao dhan haddaad u dhadhawaaqdo inay uun shanqadh maqnaal mooye hadalkaaga ma fahmi karaan ujeedadaad ka leedahayna ma garan karaan waa xoolo waa nabigi ilaahi subxana watacala waa ka aayad kale ku odhanay oo macnaha waxa way kaga hadle wamaalu ladiina kafaruu kamatali ladii yanciqu bima laa yasmacu ila ducaaan wanidaa xaggaa kusa marata suurat baqara yani haddaad u dhadhawaaqdo xoolihii dhawaqaaga inay maqlaan mooyaane laakiin miyaad caydhinaysaa miyaad yani waa soo dhawaadaad leedahay macararaad leedahay ma kaa fahmi karaan waxay kaa qaadanahayaanna ma jiro waxba kaa fahmi saasoo kaleet xoolaha halkaasi kale mid xaqa kaa qaadan maaya xoolaha waaba kasii liitaan baa leeyahay oo dhankay kaga liitaan dhow dhinac waa kaga liitaan xooluhu hadday ninka raaca ay bartaan marka dambe hadalkiisa way yaqaanaan saas marka uu leeyahay war carara war warabaha ka carara oo sabaqda noocaas oo kale u yeeriyo waa didayaan xoolaha markuu macnaha daajiyo oo intuu daaqa kusii daayo u heesana yani way xasili oo xooluhu si fiican bay u daaqeen markuu biyaha intuu kusii daayo biyaha macnaha waxa way ugu heesana yani waxa wey si fiican bay u dharkayaan yani waxa waa waxay la qabsadeen sabaqda hadalka qaadkiisi bay la qabsadeen laakiin kuwan kadaas nooca xataa laguma hayo xoolaha marka waa kasii liitaan xataa aqbalka waa kaga sii liitaan waxaa kaloo xoolaha kaga liitaan xoolaha ilaahi subxaana watacaala wuxuu u abuuray bay hayaan xoolaha waxaa loo abuuray tii loo abuuray bay ku taagan yihiin kamayna leexanin waa makhluuq ilaahay rabbina subxaana watacaala jidkii ugu talagalay hayo ayagu laakiin jidkii loogu talagalay bay ka leexdeen sidaasay xoolaha uga liitaan rabbi baasaa odhanay subxana watacaala nimankii xoolahay ka liitaan layihi dadka dusha iska saaray ee madaxda ka dhigtay ee yani waxa weye kaba dambeeye ee ayaga macnaha cilmiga iyo waxbarashada iyo ciziga uga dambeeya kawar soo kuwaasi kama sii xumo mjeedaan geel hebel kuwa darayaal baanu sii dabanaala kuwa xoolahaa abaan sii dabanaala inagu balnaxasnimadeena iyo caqlixumadeena kuwaasaan sii dabanaala oo aan cilmi iyo garasho iyo khibro iyo tichnolojiya aanu sii dabanaala man xumaanteena iyo weliba mabda saasuu rabbi ku tilmaamay subxaana watacaala waana aafiliin oo dad wax ogba ma ah buu rabbi ku tilmaamay subxana watacaala walaqad dara'naa xaqiiqe waan diyaarinay lijahanamo jahanamo waxaan u abuurnoon ugu talagalnay daranaa manaa darigu waa ali waay khalaqnaa waan abuurnay markii laydin abuurayba gaal iyo islaam baad kala hayeen walaqad daranaa xaqiiqe waan abuurnay lijahanama jahanamo waxaan u abuurnay kaiiran in fara badan oo min aljini walinsi jiniga insi ka mid lahum waxaa u sugnaaday kuwa iyagaa quluubun quluub baa u sugnaaday quluubtaasoo laa yafqahuuna biha ayna xog fahmayn walahum waxaa u sugnaaday acyunun indhaa u sugnaaday indhahaasoo laa yubsiruuna biha ayna xog ku arkayn walahum waxaa u sugnaaday aadaanun dhagaa u sugnaaday laa yasmacuuna biha ayna xog ku maqlayn wax waa ku maqlayaan laakiin xaqayna ku maqlayna diintii iyo waxyigii alle iyo mabdigiisa iyo yani dhaqankii alla soo dejiy bayna ku maqleen kuna qaadana ulaaika kuwaas kal ancaami xoolahoo kale wey xoolaha daaqa oo kale wey bal iska dhaaf xoolahoo kale inay yihiin hum iyagaa adalu ka baadinimo badan xoolaha ayagaaba ka sii liito xoolahaaba ka siita oo xooluhu jidkii ilaahay ugu talagalay bay hayaanba akhlaaqiyaadkooda haddaad fiirisa qaar badan hadda maanta joogana akhlaaqda xoolaha xataa waa ka liita akhlaaqda xoolaha xoolaha akhlaaq male akhlaaq male laakiin waxaa jira shay sidriyo ilaahay ku abuurayo noloshoodu waxay ku socotaa rootiiniyaad ilaahay u abuuray rootiiniyaadka loo abuuray ibni aadamkii caqliga lahaa maanta akhlaaqiyaadkooda haddaad fiirisa xoolaha xataa waa ka liita reerkaasi macnaa gaarsiin ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alraafiduuna kuwa halmaansan ee waxba ogeyn iyaga wa walilaahi alasmaau lxusnaa walilaahi ilaahay keligii bay u sugnaadeen alasmaau magacyaasha alxusnaa ee wanaagga badan ee fadcuuhu alla barya biha magacyaha ku barya wadaru ka taga oo daaya alladiina kuwa yulxiduuna leexinaya fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa leexinayo meeshoodii ka leexinaya sayujzowna waa la abaalmarin doonaa kuwa maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynaaan baa lagu abaalmarin doona wa alla waxay samaynaaan abaalkeedu way heli doonaan ilaahay subxaana watacaala magacyo fara badan oo wan wanaagsan buu leeyay nabigeena salawatulli waslamu caleyh waxaa ka asaxday inuu xadiis saxiixa ku yidhi ina lilaahi tiscan wa tisciina sman ilaahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac miatan ilaa waaxida boqol boqol ha laga reebay macnaha waa kusii cadaynaya man axsaaha dakhala aljanna ninkii kooba magacyahana jannadu geli buu nabigu yiri salawatulli waslamu caleyh koobidaasi waxa weye macaamidooda inaad koobto oo waxay ku faraysaa aad yeesho oo xifdido oo taasaa laga wada marka magacyaha ilaahay uu leeyahay ku ducaysto ilahay ku barya macnaa waxaad leedahay yaa kafuuru ikfir lii ka dembi dhaafo i dembi dhaaf yaa raxiimu irxamnii ka naxariistow i naxariiso saasoo dhanaysa macna yacni magaca alla subxaana watacaala waad ku tawasuli oo waxaad ku ducaysaa baryadaada ku gaadhaysa saas yeelo oo ilaahay magacyadiisa ku barya saasa macnaha aayaddu inoo sheegay waxaad iskaga tagtaan magacyaha rabbi subxaana watacaala marka sagaal iyo sagaahanka mehe qaar badanoo laga warhaynin baa jira sagaal iyo sagaashanka xadiiska ku soo arooray in la tiriyo oo kow iyo laba iyo saddex iyo afar la yidhaahdo oo yani waxa weye sagaal iyo sagaashanka la tiriyahay xadiidka tirmidi kusoo arooray ee sheegayahay waa mudraj xadiis saxiixa maaha tirintaasna saxaay tirintaasi marfuuc maaho nabiga ma gaadhsiis sunna salawatullahi wasalaamu calayh laakiin qur-aankay ka ururiyaan culimadu qur-aankay ka soo ururiyaan inkastoo culimada qaarkood ay sheegayaan magacyada ku jirta qur-aanka haddii la ururiyo sagaal iyo sagaashan waa ka badan yihin bay leeyihin laakiin ilaahi subxaana watacaala sagaal iyo sagaashan magac buu sheegay xadiidka nebigo kaleeto waxaa ku soo arooray rabbi subxaana watacaala magacyo uusan addoommadiisa waxba ka ogeysininba inay jiraan oo isagu la gooniya xadiiskii dacda yani waa kii odhan jira aw ista'tarta bihi fii cilmi lgaybi cindaka magacaad gooni la noqoto oo lagu cidna aadan wax ka ogeysinin macna waa jiraan marka sagaal iyo sagaasankaa magac ninkii koobaay jannadu kale magacyaha marka ilahay ku baray qolyaha magacyaha ilaahay leexinaya ee jidkoodii toosnaa iyo macnahoodii saxdaa ka leexinayana kuwaana daaya oo isu kayda iyagii aniga isukaana daaya waa gooji iyo tahdiid wa waxay samaynayaan baa lagu abaalmarin doona ilxaadka waxaa la yidhahdaa shayga marka meeshuu ku toosnaa aad ka leexiso oo ka badacdo ayaa maca alxada la yidhahda waa meesha luxudka laga keenay ila luxudka waxaa la yidhahdaa qabriga oo dhinac dhinaca laga seexo oo meydka dhinac loo seexo aan qabriga kale barkiisa laga seexin luxudka luxud baa la yidhahda waa meesha laga keenay waxaa laga wadaa marka magacyaha ilaahay bay leexinayaan dhowr saddex macnoba way ku imaanaysa magacyihii ilaahay bay magacyo ka jeexeen oo sidii qurayshku ay gaaladii yani carbeed ay sameeyeen oo kale magaca alxuza ee salamyadoodu ay lahaayeen waxay ka jeexeen magaca alle casiiza laatana waxay ka jeexeen magaca ilaahay ee allah ah lafduljalaala manaatana waxay ka jeexeen magaca alle subxaana watacaala manaan ayay ka jeexeen magacyaha rabbi oo magacyo laga jeexjeexo oo laga qambaro oo laga soo qaato o laga keenaayo ilxaad wa ilxaad waxaa noqonaya iyadana magacyihii rabbi subxaana watacaala magacyo uusan lahayn inaad dusha ka saarto magacyo kale inaad u bixiso adu kitaabka aan ku helin sunada nabiga aan ku helin salawatullahi wasalaamu caleyh inaad u bixisana waa iyadana waa ilxaad magacan ilahay ku sheegi loola sheegi karay ma naqaana magacyaha ilahi u habboon subxaana watacaala waxaa iyadana ilxaadka ka mid a magacyaha kitaabka alla iyo sunada nebi kusoo arooray salawatullahi wasalaamu caleyh haddaad tidhaahdo macnaba ma laha wax macnoo laga fahmaya maba jiraba sida dadka qaarkii ay u dhahaan ayadana waxa wey ilxaad fii asmaa illahi wey waxaa kaloo iyadana ilxaad ah haddaad tidhaahdo macnaha lagama wade macno kalaa laga wadaa oo meelo kale iyo qari kaleeta aad la aado oo tiraahdo ilaahay subxaana watacaala yani waxa wey samiic maaho basiir ma aho xayi ma aho caliim maaho waxyaalo kalaa laga wadaa ujeedadu sida ilxaad wey iyada waxaasoo dhan waxay soo gelaysaa wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaai halkaas soo wada gudagaleen mana walilaahi ilahay keligii bay usugnaaday alasmaau magacayaashii alxusnaa ee wanaagga badnayd ee fadcuuhu ilaahay barya bihaa magacyadiisa ku bari wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna ii daaya wey mana yulxiduuna leexinaya oo iilanaya fii asmaa'ihi magacyaha alle dhexdooda yani magacyaha allay leexinayaano meeshay ku haboonaayeen ee rabbi dhigay bay ka leexinayaan sayujzawna waa la abaalmari doonaa maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayaan yaa lagu abaalmarin doonaa wa minman khalaqnaa ciddaan abuurnay waxaa ka mid a ummatun koox ayaa ka mid a oo yahduuna hanuuninaya dadka bilxaqi mutalabisiina bilxaqi iyagoo xaq ku dhexa wa bihi xaqa ayayna yacdiluuna dadka ku kala dhogminayaan dadkaan abuurnay waxaa ka mid a koox hanuun xaqa ku hanuuninaya dadka iyagoo xaq ku dheehan bay dadka jidka wanaagsan ku hanuuninaya xaqaa isagaabayna dadka ugu kala garsoorayaanoo ku kala xugminaya ku kala cadaalad ugu samaynaya qoladan taasi kooxdan iyay tabar wa min qawmi muusa baan soo maray wa min qawmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun qoladan yaa laga wadaa marka culimada qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa ummatlislaam baa laga wadaa ummadda nebi maxamed raacday salawatulli waslamu caleyh ayaa laga wadaayo ayadaa waxay tahay laa tazaalu daa'ifatun min ummatii koox ummadayda ka mid oo weligeed xaqa ku taagan oo ninkii garabkeeda ka baxayo ninkii la dagaalamo doona usan waxba yeelaynin ayaa jiri doonta ilaa qiyaami saaca kooxdaasaa laga wadaayo ummadda islaamka weyaan sidaasay mufasiriinta qaarkood odhanay wa miman cid waxaa ka mid a khalaqnaa aan abuurnay ummatun koox ayaa ka mid a yahduuna hanuuninaya bilxaqi xaqa dadka yani yahduuna annaasa dadka ayay jidka saxdaa ku hanuuninaya bilxaqi mutalabisiina bilxaqi iyagoo xaq ku dheexa wa bihi xaqii isaga ahaabayna yacdiluuna dadka ku kala xugminahayaano cadaalad ay ugu samaynayaan waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka naga beeniyeyna sanastadrijuhum waan u seeta dheeraynana min xayu meel laa yaclamuuna aysan ogeyn yacni si tartiib ah kiskis baan u qaadana kiskis baan u qabanaynaa min xayu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn wa umlii waan u kaadini lahum iyaga ina kaydii aniga dhagartaydu matiinin midii adag oo xoog badan weyaan kuwa beeniye aayaadkaya istidraaj ba istidraajku waxa weye in aan markaba lagugula soo boodine lagu qabanine tartiib tartiib iyo tilaabo tilaabo iyo derajo derajo lagu qaado in lagu daajiyo in lagu jecelyaha lagu muujiyo lagu sasabo waxoogaa lagu subaan salaaxo mar aad isdhigatay kadibna lagu qabto taasaa la yidhahda taasaa macnaha waxa wey istidraajka laga wada marka yani waxa weyaan alakdu darajatan bacda daraja darajo darajo iyo manzilo manzilo in lagu qabto lagu wado ciqaabtaadi lagugu sii wado maalinba meel lagu gaarsiis lagu wado meesha ugu dambaysa marka lagaa tuuro man saasaa la yidhahda meel aysan ogeynoo ayagu aynan islaamin waa laydinkaga imaan ayaanu ugu seeta dheeraynoo ka qabanaynaa si kiskis iyo tartiib tartiib ah yuu alla leeya subxana watacaala waana midda ilahi subxaana watacaala addoommadiisa hadda kahor xagga laynoogu soo sheegayo aan soo marnay oo rabbi subxaana watacaala addoommada wuu barwaaqin markuu doonaya inuu qabto wuu ku barwaaqin maraad isdhigatay ood istiri waaba lagu jeclaaday oo raalli baaba lagaa yahay ood ishalmaansan tahay ayaa si kada marka lagu qaba wa umli lahum waanan u kaadin bu rabbil waan u kaadin oo intay isdhiganayaanoo daaqahayaan waan u kaadin maxaa yeelay dhagartayda xoog badan iska soo bood iyo caafifo iyo xamaas iyo wax kuma kala soconhaya rabbi subxaana watacaala qorshuhu hadda goortajiyey wax ku wadaya macna waladiina kuwa kadabuu beeniy biaayaatina aayaadka naga beeniye sanastadrijuhum si tartiib tartiib oo kiskisaan u qabanayna min xayu meel laa yaclamuuna aysan ogeyn waan u seeta dheeraynaynaayo goortay ishalmaamaan baan si kadaa u qabanayna wa umlii waan u kaadini lahum iyaga waan u kaadin oo markaba kula soo boodi maayo qaban maayo ay dembiga u horeeya galaan maxaa yeelay ma la jecel yaha ma jacayl baad u daysanaysaa maya ina kaydii dhagartayda aan ayaga dhagrayo ayaa matiinun mid xoog badan oo adag dhagartaydaa adag oo waxaan doonayaa goor ay ishalmaameen oo isdhigteen oo is leeyihiin alala haddaad ugu fiicantiin si kadaa inaad ku qabtaan doonaya macna sidaas weyaan wallahu aclam wasal allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi